waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
bismi llah asalaatu wasalaamu calaa khaatim alambiyaa walmursaliin waa mahadsantiin dhammaantiin inaad nagala soo qayb gasheen warbixintan caawa ulajeedada halkaan isugu imaanay waa sheeko waay maaha inaani qudbaynaayo dadka waxaa looga baahan yahay inuu ay ka qayb qaataan marka kule odayaashii iyo dadkii kale oo nala joogo waa waa ka qayb qaadan doonaan wadahadalka laakiinse ulajeedada waxaa waay aan caawa isugu imaanay in aanu sharaxno waxyar oo aan bilaabno wada ka wadahadalka arrin caafimaad oo muhiima wax badanna maaragtay hadda kusoo badanay mujtamaceena soomaalida oo dadku aysan aada ugu baraarugsaneyn kaasoo ah kansarka ku dhaco xiidmaha ama colon cancerka ay yiraahdaan oo haddii xilli hore la helo ay fududahay in in la daaweeyo laakiinse dhaqan ahaan iyo annagu aan ku baraarugsaneyn darteed aan arkayna dad badan oo annaga naga mid ah oo u dhimanayo xanuunkaas waayo haddii horey loo lasaga baari lahaa ama loo eegi lahaa ama horey loo helay waa fududahay in la magaciisiyo marka kansarka xiidmaha waa common waayo waa wax aada u badan australia sanad kasto shan iyo toban kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa cudurkaas diagnosis ama laga helaa sanad kasto wuxuu ka mid yahay kansarada ugu badan ee waddankan ka dhaca riski baa jiro facts waagi hore waxaa dhihi jira qofka marku konton iyo wixii ka weyn konton sano iyo wixii ka weyn ayaa ayaa ayaa maaragtay khatartiisu ay ama riskigiisa uu badan yahay laakiinse researchka ama cilmi baarista hadda waxay sheegaysaa in xitaa afartan jir uu ku bilaabo dad kale oo ka yar intasna way jiraan oo uu ku dhaco xanuunkaas colon colon cancerka laakiinse riskiga ugu weyn waxaa waaye da-da qofka inuu konton iyo wixii ka weyn uu jiro sidaas darteed baa dowladda australia qofku markuu konton jir gaaro waxay usoo diraan gift birthday gift oo ah waxa la isaga baaro oo aan mar dhow arki doono hadduu ilaa yiraahdo oo ay kusoo dhigayaan boostada as a birthday gift markii konton konton sano aa gaartid marka maxaa calaamadaha lagu garto bowel cancerka calaamadaha dadka qaarkiis calaamadan iskuma arkaan oo calaamad dhan ma laha qofka asagoo waxba aan dareemin ayuu xanuun ku dhacayaa markii la ogaadana waxay noqonaysaa mid too late ah in wax qabashadiisa laakiinse calaamadaha commonka ah dadku ay isku arkaan waxaa ugu horeeya in qofku uu ku arko dhiig saxarada marka soomaalida maba fiirinaba saxarada qofka inuusan fiirin hoosba uma egno laakiinse dhiig inuu ku arko saxaradiisa in qofka qaabka uu u galayo suullada uu ay isbedesho waxaa laga yaabaa in waagii hore uu lahaan jiray ama uu isku arko calool fariisi ama constipation calool fariisi uusan horey u lahayn oo uu isku arko amaba caloolbax hore uusan u lahayn oo isku arko in qofka markasta uu dareemaayo inuu daragsan yahay asagoo xitaa waxba cuninba marka blotin ama inuu inuu markasta daragsan yahay ama calooshiis gugac badan oo ka yeeraayo sida iyadoo nife ay ku jirto oo kale in maaragtay mar kasta oo uu saxarada saxarada ama musqusha uusan uu galo uu arko inay weli wax ku dhiman yihiin oo uusan dhammaysanin mar kasta oo in qofku uu caatoobo asagoo aan isku dayeynin inuu inuu hilib iska rido marka oo weliba si deg deg ah muddo kooban qofka haddii ooga dhacdo culeys badan miisaan asagoo aan isku dayayn ama diet aan ku jirin ama aan ku jirin maaragtay cuntada aan iska ilaalinin ama aan wax ka bedelin siduu wax u cunaya cuntadu cunaya laakiinse culays badan uu ka dhacayo in qofku markasta uu daalan yahay waxaa laga yaaba dadka inay dhahaan markasta waa daalan yahay taas dadka odhanaa ku jiro qofka inuu daalan yahay markasta xitaa haddii uu nasto inuu weli markasta ay ka muuqato daal iyo inuu maaragtay daciif yahay in salku ay xanuumo in abdominalka intaa halkaa ilaa halkaa hoose xanuun maaragtay uu kusoo kusoo aado sometimes inuu qabsin yahay sometimes waa daal waxay yidhaahdaan maaragtay xanuun aan aan zaa'id ahayn iyo in animi isku arka ama dhiig yaraan because markii uu kansarka ku dhaco waa boog xidmaha dhexdeeda ah marka dhiig badan ba qofkii qofkii ka socdo oo uusan ogeyn oo saxrada soo raacayo marka waxaa laga yahay inuu isku arko dhiig la-aan ama dhiig yari iyo mararka qaarkoodba in saxarada ay soo dhaafi weyso laakiinse calaamadaha qaarkood waa wax aan shaqo ku lahayn kansarka waxaa laga yaaba qofka in xanuuno kale ay ay u keeno sida blotingko kale abdominal painko kale kuma koobna oo keliya coronal cancerka laakiin haddii calaamadahaas qofku isku arko waa inuu dhaktarkiisa uu la xiriiraa oo uu u sheego sidaan hore u sheegnay riskiga ugu weyn waxaa waaye qofka da-diisa oo conton iyo wixii ka weyn ayuu inta badan uu ku dhacaa mar kasta oo qofka da-diisa ay sii weynaatana riskigiisa waa waa uu sii weynaanaya burooyin yaryar ama fiix oo qofka calooshiisa gudaha mindhiciraha gudahooda ku taalo ayadana waxaa waaye calaamadaha kale taas dabcan lama ogaan karo xitaa haltarsaan laguma ogaan karo inta badan waa camera in in la geliyo oo lagu ogaado lifestyleka qofka qaabka u nool yahay inuu actively uu yahay qof active ah hadduusan active ahayn qofka hadduu qabo hadduu cuno hilib aada u fada badan siiba hilibka oo soomaalida hilibka ay aada ku cunaan waa riskiga risk factors waaye red bread hilibka guduudan sigaarka iyo iyo qamriga intaba waxaa waaye waxyaabaha lifestyleska ah sidoo kale waxaa jira family history mararka qaarkood markaa dhaktarka la hadleen waxa lagu leehay family history ma qabtin laakiin annaga ma ogin family historygeena waayo soomaaliya qofka hadduu ku dhaao xitaa waxaa dhihi jira waxaa dilay uun maaragtay amar ilaahay buu dhintay diagnosis ma jirin soo booda ama wuu iska xanuunsada ama waa la garan waayey ama shayaadiin baa dhex degtay waxun baa la sheegi jiray marka ma garan karno family historygeenna laakiinse inta markaan nimid family history waa ha waa waa waa jiraa hadda family history marka qofka haddii qof familkiisa ka mid ah uu uu qabay chanceska waxay noqonaysaa high inuu isbaarana waa isyaro bedeleysaa qofka hadda for example tubada caloosha laska geliya ama salka laska geliyo kale qofka shantii sanaa mar waaye laakiin strong family history hadday jirto waxaa laga yaaba in dhakhtarkaaga uu kugula taliyo in intaas ka sokeyso la sameeyo qofka kansar kale hadduu qabo isagana waa nugul yahay risk factorska ayuu ku jiraa iyo genetic disorders xaggee laga bilaaba qofka marka haddii uu rabo inuu caawano helo meesha ugu horeyso waxaa weeye dhaktarkiisa meesha ay ka bilaaba g b giisa ayay ka bilaabanaysaa g b ga wuxuu fiira marka su-aalo ku weydiinayaa wuxuu ku siinayaa ama uu ku dalbi karaa xitaa haddaa ka yar tahay conton conton jir haddaa ka yar afartan sano xitaa haddaa jirtid wuxuu ku dalbi karaa testiga home testiga oo guriga aad aad isaga fiirinaysid kuwo kalaa jira gastronologist iyo radiation dad badan laakiinse meesha ugu sahlan ee qofka uu ka bilaabi karo inuu inuu raadiyo amuu iska ogaado waxaa waaye dhakhtarkiisa inuu ka bilaabo siyaabaha lagu ogaan karo dhowr nooc waaye meesha ugu horeysa waxaa waaye physical examination ama qofka dhakhtarkiisa inuu physically u examin gareeyo blood test oo lagu ogaanaya general health marka qofka waa inuu markas haddii xanuunsan yahay dooma isaga shaki qabo ama isaga shaqamin lixdii bilood mar inuu dhaktarkiisa u tago waayo oo u dhiigga guud iska qaado blood countiga ama dhiigga guud inuu iska qaado lixdii biloodba mar xitaa haddii aad yartahay ama weyntahay ama aad isaga maaragtay cabsi qabtid colonal cancer haddii kalaba waa iska standard because lixdaas dhiigga lixdii bilood la qaado waxaa waaye waxaa lagu ogaanaya sokortaada maaragtay colostrolkaaga animi haddaa qabtid ama dhiigyaraan aa qabtid waxyaabo badan kelyahaaga beerkaaga marka macluumaadkaas macluumaadkaas guud ayaa lagu ogaadaa midda labaad waxaa waaye qofka saxaradiis oo n qofka marka kontarjiir gaaraba loo soo diro labadii sanana mar loo soo diro marka ka loo soo diro soomaliya inta badan waxaan umalaynaya in saxaradii gacanta lala gelaayo oo maaragtay wala kuley aniguna saxaraan gacanta la geli karaa ogaad marka waa very simple process waaye ma aha inaa qof qofku waxba isma gelinaayo marka youtube waxay ku timaadaa saddex maalmood inaa qofku iska qaado waayo waa very simple marka saddex saddex saddex maalmood ayaa iska qaadaysaa saxarada wax weyn saa aragtaanna ma aha wax maaragtay saxaradii oo la qaadayo ama meel lagu ridaayo waa very simple markii lagu siiyo waxaa ku qoran taariikhda magacaaga daily birthka waxaa ku qoran halkaas iyo maalintii day one two three ayadoo saas ugu kala qoran ayay inta badan ay timaadaa marka simple qofka saxarada wuxuu ku ridaayaa ama weel yar ama fur wuxuu doono musqusha la gelinaya ha waxaan la socda galafiskooda galafiska la socda marka simply waa sidii waxaa waaye baar dhegta la galoo kale wax weyn maaha waa gelinaysaa waa dhex gelinaysa waa soo bixinaysaa inuu wax weyn u qaado ma aha miima waa ku ridaysaa markaas biyo dhayr biyo yar baa ku dhex jiro waa ku ridaysaa simple waay dhowr noocuu ku yimaadaa laakiin kulligood saanay wada egyihiin waa very simple simple process waay marka meeshaas wuxuu yeelay xanafo yar yar marka xanafahaas ayaa wax soo qaada ma aha inaad saa u dartid oo aad saa ugu dhexdhid waa gelinaysaa un kasoo saaraysaa ama intaa gelisid saa saas u wareejisid unbaad soo gelinaysaa marka maalinta koowaad maalinta labaad maalinta saddexaad kadibna dhakhtarkaaga ama aa ku celinaysaa ama boostada ayaa dhigaysaa hadba sida ay kugu timid sample marka waana very common sidaan sheegay qofka markuu konton jiro laba labadii sanaba maraa laga raba inuu sameeyo annagu inta badan waa noo yimaadaan dadka waaweyn kadibna waxaa lagu ridaa qashinka maba fiiriyaanba dadka waa very aad bay muhiim u tahay waa inta qof ee u dhimatay hadda ee soomaali ah qof sameyn jiri male yani iyadoo qadarti ay qadarti ay jirtay laakiin qof sameyn jiri ma laha qof kasta wuxuu ku leeyahay waa arki jiray qashinkumaa isaga diri jiray waa arki jiray qashinkumaa isaga diri jiray inta badanna in sibtimiska sida dhiig inuu saxarada soo raaco waxay qaadataa shan sano marka waxaa laga yaaba qofka inuu shan sano xanuunka uu hayay markaas uun symptomiska caadiga ah ay soo baxaan marka shan sano wax kusoo haayay sanadka koowaada la ogaan kari lixdii bilooda horaa la ogaan kari sanadka labaadaa la ogaan kari marka by the time ay shan sano gaarto symptomiska dhiigii waxyaabaas kale soo ay soo soo raacaan waxaa laga yaabaa marka inuu ku faafo meelo kale inta badanna saasaa dhacdo qofku wuxuu ka bilaawdaa bowlska kadibna wuxuu aadayaa sambabadii kadib waxaan ka wadaa beerka waxaa laga yaaba in usii gudbo sambabka uusii gudbo sambabada leaf noteska ama maaragtay burooyinka jirka ku jiro mar hadduu xaggaas gaarana waxaa waaye wax ka qabasho male balative care unbuu noqonaya marka waa muhiim markii bahashaas la arko in la magaciisiyo ama haddii qofku isku arko calaamadihii hore aan usoo sheegnay oo ah daalka badan inuu maaragtay weyd badan uu ka dhacayo isagoo aan ugu taligelin saxarada oo dhiigiisa uu ku arko ama uu jiro family history ama qoys qof qoyskiisa ka mid ah oo xanuunka ku dhacay inuu inuu iska magiciisay sida kaloo lagu ogaado waxaa waaye in qofka camera la geliyo xagga dambe laga geliyo inta badan waa la suuxiyaa qofka marka si ay u ogaadaan dadka inta badan waxay sameeyaan altrasan oo oo kore altrasanka kore wuxuu tusaayaa haddii baal kor uu soo aado laakiin gudaha haddii uu ku jiro kamaradaas ayaa lagu ogaanayaa kamara markay geliyaan kadib burooyin yaryara gudaha ku yaalla kuwaasay soo jaraayaan waa la tallaalayaa biopsy waxay yidhaahdaan kadib baa marka definitiveka diagnosiska intaas la sameeyaa marka hadduu qofka family risk uu jiro ama wax isku arko shantii sanaba mar waay kamarada shantii sanaba mar laakiin dhakhtarkaaga ayaa ayaa kugula talinaya wixii intas ka dambeeya daaweynta unbay unbay noqonaysaa marka haddii qofkii laga helo inuu inuu xanuunkii uu qabo waxay noqonaysaa weji kale marka sidaan sheegnan waxaa waay qofka haddii uu sameeyo oo horey loo ogaado waa waxyaabaha ugu sahlan kansarada ugu sahlan waaye ee qofka laga daaweyn karo laakiinse waa in horey loo ogaado waxaana horey loo ogaan karaa qofka inuu sameeyo waxyaabihi haddaan soo sheegnay oo testiga ahaa oo bahalkaas uu ugu horeeyo labada sanaba mar haddii family history uu jirana sanadkii sanadkiiba sanadkiiba mar uu sameeyo marka diagnosis hadduu yimaado ama qofka yihahdo cudurka waa qabtaa waxay sameeyeen waxa la yihahda staging marka in la fiiriyo meesha uu joogo ma one two three stages ma ma xilli horena one mia two three mia markii stagingkaas ay sameeyaan dhaqaatiirta qofka prognosiska ama prognosiska daawada uu qofka yeelan karo iyo siduu qofka u daawoobi karo waxaa waxay ku xiran tahay stageska uu joogo marka saan sheegnay early stagesay tahay ama hore qofka loo ogaado horeyba waa daawadiis way sahlan tahay hadday tahay meel medium marka waxay ku xiran tahay in radio uu sameeyo kimo uu sameeyo in maarata halka wax loogu xiro oo inta inta la gooyo waxay ku xiran tahay laakiin qofba meesha uu marayo ama stageska uu marayo marka ulajeedada maanta aan isugu imaan braarujin waaye color cancerka waa very waxaa wax aada u sahlan in qofka laga laga daaweeyo aada u fududahay fudeedkiisana waxaa kuu sheegaya dowladda inay qarash ku bixiso in ay soo dirto bahalaha la ysaga baaro waayo qofka in laga daweeyo ayaa waxay ka fududahay in kahortagiisa ay wax ka fududahay in maaragtay xilli late stages ama treatment loo sameeyo
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali